magaalada jowhar waxaa labadii maalin ee ugu dambeysay ka socday kulan aqoon kororsi ah oo looga hadlayay sidii loo maareyn lahaa khataraha masiibooyinka sida fatahaadaha oo inta badan kusoo laalaabta deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe waxaana ka faa-iideystay qeybaha kala duwan ee bulshada jowhar qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay aqoon kororsiga ayaa sheegay in wax badan ay ka faa-iideysteen islamarkaana deegaanadooda iyo bulshada kale ay kula laaban doonaan waxaan ka barnay culum aan la soo koobi karin warkii macaantiis dadka hore wada dheheen muhiimaddu waxay tahay in aan mnaa konsabti meesha ka qaadanay wax badan aan fahanay oo niyaddii in aan wax ku qaadno oo ynu dad kalena aan sii fahansiino insha allah tacala doo alla subxana wataala noo ogolaado qof kastoo maanta deegaanka oo degan ama gobolka wuxuu halis ugu jiraa riskiga wuxuu ku yahay flood systemka flood systemkana wuxuu waxaan wuxuu wuxuu qof kasta si indirect si direct si indirect noo wada saameyna marka contagious blanka inaan implementationkiisa aan ku dabaqno from guryahaan ka bilaano ilaa xaafadda ilaa deegaanka qof kastoona xilli iska saaro halkan waxaan uga faa'iidaysanay intii aan wada joognay muddadii shanta maalmood aheyd qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ay ugu horeyso disaster risk management yacnii musiibo hadday timaado sida loo maanaj gareeyo iyo sida mataqaanaa ka hortag iyo mataqaana haddii ay dhacdo maxaan samayn karnaa musiibadu waxaa ka mid fatahaad oo kaleato dhaco fatahaadka haddii oo dhaco qaabkaan ugu hortagi lahaynay oo oo ugu difaaci lahaynay waan soo baranay waxaa ka mid ee in oo dadka oo tusaale ahaan webiga hadduu buuxsamo kale in oo biyaha oo laga hortago oo la sameeyo jubaano badan gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan mukhtaar maxamed baari ayaa sheegay in aada loogu nugul yahay khataraha webiga shabeelle isla markaana loo baahan yahay in si wada jir ah looga hortago jowar ama magaalada jowar iyo biyaha waxaa koreeyo biy inta aan soo joognina waa ku dhaqmeyni haddana dayacdabkii oo dowladdii dhexe lagu haystay ma lagu haysto hadda waxaa rabaa marka bulshada inay isku tashato waxaa rabaa qaabkaas in lagu faa'iidaysto ee loogu hortagi lahaay haddii maamulkii aad heshid haddii amnigii heshid haddii culamaaadiinkii wacyigelinayay ama adkeynayay in wax la qabta heshid deegaanada hirshabeelle sanad kaste waxaa ka dhaca masiibooyinka dabiiciga ah oo ay ugu horeeyaan fatahaadaha webiga shabeelle iyo abaaraha